dadaalka dheeriga ah ee wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta maamulka koonfur galbeed uu sameeyey oo runtii ahayd inuu si habsami ah ama si wanaagsan uu barnaamijkan ku dhammaado runtii barnaamijyada meeshan laga qaatay ee ku saabsanaa amniga sida saxafiga uu sugi karo sida loo maaragtay tebin karo sida loo sida ugu habboon ee loo tebiyo khilaafaadka ama isku dhacyada sida loo tabin karo awoodbaahinta ama federaalismka iyo maaragtay maamul sameyntaba runtii waxaan maaragtay idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee waktigiina aada usoo hurteen maaragtay runtii labadii maalmoodna halkan aad noola joogteen waxaana idinku dhiirigelinayaa wixii aad halkan ku qaadateen in aysan noqonin cashar oo meeshan inta lagu qaatay inta looga tegay fadlan waa in maaragtay wixii halkan laga bartay lagu shaqeeyaa oo shaqadii shaqa maalmeedkiina aa ku dabaqdiin si maaragtay wixii laydin barana ay u noqdaan wax wanaagsan ummadda soomaaliyeed ee aada u shaqaynaysiinna ay u hesho warar sugan oo maaragtay oo aan dhidhacna u xaglinaynin isla markaasna madax bannaan waa ogtiin madax bannaanida wax badanaan ka soo sheekaynay waxaan marka runtii kusoo dhaweynayaa wasiirka warfaafinta wakti badan lama haayo excellency kusoo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Ee, sidaad ogtihiin ba ama aan ku ballansanayn ee, wakhtiga oo iska gabaabsi ah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid allaaliya ciddii ka qayb qaadatay inuu hirgalo seminaarkan loo qabtay wariyaasha reer koonfur galbeed soomaaliya iyo ciddii fikirkeedii iska lahayd intaba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adda unsom oo garatay maanta in seminaarkan quruxda badan ee loo qabtaa wariyaasha reer koonfur galbeed soomaaliya oo aan ognahay inay ku soo shaqaynayeen muddooyinkii lasoo dhaafay duruufo aada u adag oo aynan u suurtagelin in ay ka qayb galaan guud ahaan meelaha ay wariyaasha eh, soomaaliyeed ee deegaanada nabadgelyada taamka ay ka jirtaa intay tagaan eh, danahooda ay ka qabsadaan Eh, waxaan rabaa eh, guud ahaan eh, nosoj oo iyaduna sida aan dareensanahay ama aan ogahayba mar waliba u taagan guud ahaan in ummadda soomaaliyeed wax loo qabto gaar ahaanna wariyaasha soomaaliyeed ee duruufaha kala duwan ku jira mar walba inay caawiso oo garab istaagto codkeedana meel dheer ay gaarsiiso waxaan rabaa marka annaga ka eh, dowlad goboleed ahaan ama ka wasaarad ahaan sida la ogyahayba xiriir fiican baa inoo dhexeeyo eh, wariyaasha reer koonfur galbeed soomaaliya walow aan ognahay in har iyo habeenba dhibaatooyin fara badan lagu hayo dilal aan eh, arxan la-aana ay ku hayaan nimankan gumaadka ummadda soomaaliyeed sidoo kale waxaan ognahay in duruufo nololeed oo aada u qallafsan ay ku jiraan hase yeeshee waxaan ugu mahad celinaynaa duruufihii adkaa ee ay ku soo dhex jireen oo ay oogu samreen dadkooda dhowr iyo labaatankii sano ee bilaa dowladda ahaa waxaan rabaa marka eh, inaan idiin soo xiro seminaarkii quruxda badnaa ee furitaankiisana aan ka qayb galay Eh, maantana aad igu casunteen inaan idin xiro Eh, waxaan rabaa in laba kelmadood dardaaran aan halkan ka iraahdo saxaafaddu sida horeba loo sheegay waa sakiin laba af leh ama waa toorey laba af leh haddii bulshada soomaaliyeed ama bulshada caalamka ay uga adeegaan eh, sidii loo baahnaa ayagoo tebinaya warar sugan oo la taaban karayo ayagoo tilmaamayo wixii khaladaad ah ee dowladaha caalamka ka jira intoodaba eh, lagu toosin lahaa waxaan u malaynaya inay wax badan hagaagayaan marka waryaasheena reer koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa soomaaliyeed intaba waxaan u sheegayaa dalkan dowlad keliya ma laha idinkaa iskale dalkan inaad garab istaagtaan hadday tahay dowlad goboleed iyo hadday tahay dowlad federaal intaba inaad garab istaagtaan tebisaanna warar ummadda soomaaliyeed dhisahayo hadday tahay horumarkeeda iyo hadday tahay nabadgelyadooda intaba annaguna ka maamul ahaan haddii ilaahay idmo maadaama aan nahay maamul curduna waxaan rajaynaynaa in xiriirka maanta wariyaasha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer koonfur galbeed soomaaliya noo dhexeeyana aan wanaajina haddii alla idmo dowladda soomaaliyeedna dabcan waxbaa ka go-an way og tahay dhibaatooyinka wariyaasha soomaaliyeed ay qabaan ma seexdaan guryahooda nolol ku filan oo maanta taamana ma haystaan wariyaashuna dhibaatada waxay kala mid yihiin dhibaatada guud ahaan ummadda soomaaliyeed ay qabto waxaan rajaynaynaa marka dalkeenna hadduu wacnaado idinkuna inaad heli kartaan nolol taam ah dadkeennuna ay heli karaan nolol ay ku naaloodaan marka dhammaanteen haddaan nahay xukuumad iyo haddaan nahay shacab iyo haddaan nahay wariyaal iyo haddaan nahay fanaaniin intaba aan u gurmanno aanna tabinno warar ummadda soomaaliyeed jiritaankooda dowladnimo iyo aas-aaskooda wanaagsan oo maanta u muuqda hore usii dhiirigelinayo Eh, dabcan waa inoo xiran yahay seminaarkeennii labada maal inoo soo socday aad iyo aadna waa u mahadsantiin